barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaniya efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha janawarina waa laba iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna duhurkiina waxaa idinla socodsiinayaa ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dood dhex martay yaxaas iyo wiil hal abuur ah oo ka hadlaysa dhallinyarada badaha ku dhinta iyo xaas bahaween iyo mido wuxuu iyo waa soo dul istaagay marka wax aad u weyn oo ahaayo gurigaan hadda aan joogin weyninka leego markii aan ka naxo wuxuu yidhi bal isdeji iyo xaas ma ahay iyo xaas baan ahay hadda iyo xaas intaan weyninka leego waa maxay markaa wuxuu yidhi xaas waxaan ahay weyno dhankaas iyo badda militeraneanka aan ka imaadou yidhi marka fariinaan kuu wadaahe
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa xarun ay magaalada kismaayo ka fureen dhallinyaro iskood isu abaabushay oo dhallinyarada ka caawinaysa helidda fursado waxbarasho uurka annagana saaranba wuxuu yahay ama aan dareemayno in dhallinyaradii wacyi cusub loo furo in loo furo garaadkooda in la kobciyo in la kobciyo aragtida ay ka leeyihiin adduunka nolosha isdhexgalka soomaalinimada iyo aqoonta sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka madhnayn
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaa haatan ka socota doorashada guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka taas oo ay u tartamayaan ilaa lix iyo toban mudane guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa ku loolamaya lix mudane halka guddoomiye ku-xigeenka labaadna ay u tartamayaan ilaa toban xildhibaan doorashada guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo kan labaad ayaa isku mar ay mudanayaashu u codaynayaan iyada oo mudane kastana la siiyey laba waraaqood oo midna uu ugu codaynayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad tan labaadna uu ugu codaynayo guddoomiye ku-xigeenka labaad guddida qabanqaabada doorashada ayaa sheegay in natiijada lagu dhawaaqi doono marka ay dhammaato codbixinta wixii wareeg kasoo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa waxa uu ka hadlay faragelinta lagu eedeeyey rushia ee doorashadii maraykanka ka dhacday bishii nofembar hase haatee waxa uu sheegay in haddii madaxweynaha rushia valadimir putin uu isaga jecel yahay in arrintaas u arko inay tahay hanti ama wax habboon hase ahaatee aanay ahayn wax laysku eedeeyo ishir saxaafadeedkii ugu horreeyey ee uu qabto muddo lix bilooda ayaa donald trump wuxuu sheegay in haddii putin uu taageeray isaga inuu ahaan doono qof si adag ula macaamila marka la barbar dhigayo hillary clinton
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan ibraahimow suugaantu meel walba way kula gelaysaa marka wiil dhallinyaro ah oo doctor amiin maxamed lagu magacaabo oo magaalada muqdisho ku sugan ayaa wuxuu suugaan ka curiyey dood isaga iyo yaxaas dhex martay
yaxaas haye yaxaasku waa kii dadka cuni jiray marka doodda waxay ku saabsantay yaxaas weynaaday oo intii uu ka filayay ka weyn buu arkay marka yaxaaskii buu ku yiri war yaxaasoo maxaa dhaco sidan kuu naaxiyey yaxaaskii wuxuu yidhi nin waxaan aada ugu naaxay waa hilbaha dhallinyarada soomaalida ee badaha ku dhimanaya marka maansu ka curiyey waa gartay laakiin ismaaciilow aan ku weydiiyay xaaska ma biyaha dhexdiisa dooda ku dhex marta mase bannaanka arrintoo dhan baa ah arrin malacawaala oo hal abuur sugaaneeda marka doodii labadooda dhex martay iyo maansadii uu ka curiyey wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysagan la yeeshay
runtii waxa hadda soo kordho arkaya waxay tahay cabdiqaadirow waxaa jirto maanse maansooyinkeeda ka mida oo maansadii- maansooyinka ugu dambeeyay aan sameeyey oo tahriibka ku saabsan oo aan ka sameeyey qiso yani ku saabsan aniga aniga iyo xaas sheekana dhex martay aniga amiina iyo yaxaas sheekana dhex martay adiga amiin haa Mhm.
yaxaas baa habeen ii waa yimid sheeko riya haa dabcan yaa run loo qaada haa yaxaas baa habeen ii yimido wuxuu iyo waa soo dul istaagay marka wax aad u weyn u ahaayo gurigaan hadda aan joogin weyninka la ego Ma- markii aan ka naxo wuxuu yidhi bal isdeji yaxaas ma ahay yaxaas baan ahay hadda yaxaaska intaan weyninka la eg waa maxay markaa wuxuu yidhi yaxaas waxaan ahay weyno dhankaas iyo badda militeraneanka aan ka imaadou yidhi marka fariinaan kuu wadaahe Mhm.
isdejioo dhaah fariintan bal iga qaado oo dadkaa u gudbi dhegayso haa i dhegeysto Haye.
marka sheekadii aniga yaxaaskana dhex martay Ah, aan ka sameeyey maansadaas talo maxay ahayd maansada waxay leedahay marka xalay dheyga geygii saqda dhexe kolay tahay dhambaal iiga soo dhacay dhulka badaha liibiya dhinacaa ka sii xiga dharganooya xaaskii dhalinteenna quutee ku dhargee ku dhaashaday hadalkuu isoo dhahay iga dhuuxa waa kane marna waa dhambaal culus oo su'aali dhinac taal marna waa dhaliil iyo dhalinteenna ceebteed dharganihii wuxuu yidhi dhalintaadu waalna dhoohanaa walaalow dhibaatada u nugulaa ilaa toban iyo dhowr sanno dhalintaan isdaba taal dhimashada maxaa baday dhaygagaya maxaa helay markaan dhowr kun quutee dhayladooda muudsaday dhuuxana markaydsaday dhargay oon bar meel dhigay dhacadiid u seexdoo kuwa haatan soo dhaca malaayigan u dhaafaa dhulka webiya dhaadheer waaba ka haa yani waa ka dhargudhalintii dharguulaya aniga wixii hadda kabacay soo dhaco soomaalidu way ga bateen waa iga bateenuu yidhi malaagaa u dhaafaa buu yidhi Haye.
dhulka webiyo dhaadheer dhinacyada ka yaallaan cimiladu dhammays tahay bal maxuu dhaliisheen dhaxalkiinni weeye dhibka maad u diidaan nabaddiisa dhidibtaan oo dhaqaalo unugtaan dhulka beero falataan hadalkii dhammeeyeye dhambaalkaygan qaad oo dhalintaada gaarsii jawaabtoodna soo dhiib dhaqso oo war soo celiyoo yidhi xaaskii moogta xaaskii fariintaasuu iisoo Waa dhiibay fariin weyn fariin weliba.
weyn oo iisoo Fariin dhiibay qarana.
haa oo leeyahay yani arrintan bal waxaa ii weydiisaa dhulka webiyo dhaadheer dhinacyada ka yaalaan oo cimiladu dhammays tahay Mhm.
yani maxaa uga cararaysiin oo meelahan aa ugu soo cararaysiin Soomaaliya.
soomaalida dhalinyarada khaasatan oo anigin inaan dhergo maanta ay la yaabto weyninka intaan la egyahay waxa kalifayo waxa waayu leeyahay yani waxaan ka dhergay dhalinyarada Taban soomaaliyeed aad buu u weynaa saa sheegtay.
yani aad u weynaayay xaasku wuxuu yidhi markaan dhowr kun quutoon dheeladooda muudsaday dhuuxii maraan keedsaduu yidhi Waan gastaa.
wixii yani dheelo wixii ay meelaan dhigay hadda kabacdi wixii imaada malaaga le waa yidhi maana maxaad ugu jawaabtay maxamed amiino Een, wallaahi xaaska jawaabtiisii ilaa hadda waa la ahay really ma aana u jawaabin xaaskii Mhm.
Een, laakiin waxaan dhihi karaa waa arrin aad iyo aad u weyn sababta waxaan uga jawaabi karinbo waxaanan haynin jawaab aan siiyo Mhm.
yani dhulkaas maxaa u dhaliisheen jawaab aan siiyo ma hayo kole inta inta ani ila mida iyo ani inta ila fakera waxa waaye dabcan waxaan umalayna ma soconno oo ma- ma tahriibeyno oo biximeyno dalkeena wax u barannay laakiin jawaabtu maysan caddayn jawaabtu waa iska caddahay jawaabtu waa iska caddahayo yacni waxa loo dhaliilo wixii ah ka taa keliya uun dhallinyaradii oo caqligoodii iyo fakarkoodii yacni uusan si saxa u taagnayn saa aaminsanaha aniga Mhm.
saasay saasay noqonaysaa sababto ah qof inuu waddankiisa ka tago wax kulifaya lama arko hadda maanta waxaa jira dhalinyaro fara badan oo waddanka joogto qofka hadduu wax barto waddankiisa wuxuu barto ku caawi karaa kuwa caafimaad bartay isbitaaladii dadka u shaqeeyaan ayagoo dhakhaatiiri weliba oo intaas wax lasoo baraayo waxaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan si mutadawacnima ama volunteer ku shaqeeyaan laakiin haddaa maanta tahriibto dibad tagto waxaa qabanaysa un waa inaa masquul xaaqdo ama derbi tirtirto ama gaari darawal ka noqoto waxla- waxyaabo lamid oo waxyaabaha inta kuya siisay halkaasna kaaga horreeya marka ixaaskaas fariintiisana wax waaye waxay ka mid tahay maansooyinka aa sameeya dhaygagaa la dhahaa maansadaas ayadana Dhayga.
dhaygagaa aad la baad u dhahaa mahadsantaa doctor amiin waa mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa doctor amiin maxamed oo ah hal abuur da'yar oo ku nool magaalada muqdisho wariyaha v o cabdiqaadir maxamed cabdulla ayuu warramay
dhalinyaro iskood isu abaabushay oo wax ku soo baratay dalka dibaddiisa ayaa magaalada kismaayo waxa ay ka bilaabeen inay caawinaan oo ay waxbaraan dhallinyarada kaleeto ee aan u helin fursadaha dhinaca waxbarashada fursadaha waxbarasho ee dhallinyarada oo ku yaal magaalada kismaayo ayaa waxa ay dhallinyarada ku qasabtaa inay ku kala biiraan dhinacyada ku lugtala dagaalada ka dhaca deegaanadaasi waxaana suurtagala in haddii dhalintu ay helaan fursado waxbarasho in meeshaasi ay taasi ka saarayso waryaheena v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud ayaa warbixintan noo hayo xaruntan oo lagu magacaabo xarunta tababarada iyo horumarinta dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ayaa waxaa magaalada ka hirgeliyey dhallinyaro soomaaliyeed oo wax ku soo bartay dalka dibaddiisa kuwaasoo sheegay in xaruntan ay u fureen in lagu kobciyo maskaxda dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo oo ay saameyn xoogan ku yeelatay dhibaatooyinkii muddadii burburka dalka ka jiray sida uu v o a u sheegay cabdiraxmaan mustaf maxamed oo ah guddoomiyaha dhallinyarada barnaamijkan ka hirgelisay magaalada kismaayo xarunta marka hore magaceeda waxaa la yidhaahdaa kismaayo center for training and youth development xarunta tababarka iyo dhiirige horumarinta dhallinyarada xarunta sida magacaba ka dhadhamaysa waa xarun tababareed laguna dhiirogeliya dhallinyarada soomaaliyeed ujeedada ka dambeysay inaan furnana waxay ahayd dhallinyarada soomaaliyeed maanta si kale ayaa maskaxdooda looga faa'iidaystaa i- markii ay waayeen cid wanaag u sheegta waxaa badatay cid xumaha u sheegta waxaa badatay in dhallinyarada soomaaliyeed la marginalise gareeyo qaar badan xabsiyada ay ku jiraan ee fikradoodii fiicnaa een si khaldan looga faa'iidaysto ay noqdeen een dhallinyaro ee soo kacda ee seexata shaqo la-aanta badan ee waddanka ka jirta waxbarasho la-aanta badan ee waddanka ka jirta inkasta oo ee sanadihii u dambeeyey ay jiraan institutionno waxbarasho oo koboc ku imaanayay haddana way yar yihiin dhallinyarada een sidii la rabay uga faa'iidaysan karaa een qofka dhallinyarada ee soomaalida ah ma jiro mustaqbal een ifaya oo u muuqda marka uu dugsiga sare dhiganayo saa darteed een xaruntan annaga waxaan u furnay in ay jirto meel dhallinyarada si ee tiimkanagaba aad ka aragto positively life changing waayo qofka soomaaliga ah in ee dhallinyarada ah in loo sheego waxa wanaaga ee ka maqan in ee lagu dhiirigeliyo ee in maskaxdiisa la dhiso ilihii adeegyada bulshada ee magaalada kismaayo ayaa ku burburay dagaaladii sokeeye ee magaalada ka jiray muddo ku siman dhowr iyo labaatan sano waxaana arrintaasi ay sababtay in dhallinyarada ku nool magaalada aysan helin adeegyo aas-aasi u ah noloshooda waana markii ugu horreysay oo dhallinyaro is-abaabushay ay barnaamij noocaana ka hirgeliyaan magaalada kismaayo haddaba maxay tahay waxyaabaha ay dhallintan iskaa isku xilqaamay ay u qabtaan dhallinyarada kale ee ku nool magaalada kismaayo siraaja fariid cabdi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada howshan isku xilqaamay ee magaalada kismaayo aniga saaxiibka markaanu kan kasoo laabanay koonfur afrika dalka koonfur afrika markii hore aan waxbarasho u jirnay aa waxaan aragnay dulduleelada iyo bulshadii oo laba u kala qaybsatay qayb siyaasadda ee dhex ordaysa iyo qayb hoose oon inta badan wax gaar ahaan dhalinyaradii ee gaab baa dhacay marka gaabkii waan ugu talagalay in anaguna aan dhisno oon bridge u noqono isku xira dhalinyarada inaan tusno kow inay yihiin inay hoggaanka iyagu leeyihiin inay wax hoggaamin karaan inuu awoodooda ay soo bandhigi karaan waxyaabaha qabanaha kamid markaa brogaraamo ah inaan program developmentiyo aan dadka maskaxdooda dhalinyarada aan rabno inaan ku dhisno waxaa kaloo aan u sameynaa mentoring ama qofkii inaan intuu noo imaado aan consultation la sameyno mararka qaarkood waxyaabaha kale qaban waxaa kamid ah research inaan sameyno oo hadba xaaladda aan markaa u aragno in wax ka jiro aan isku dayo inaan rasis ka samayno deedna bulshadii aan la wadaagno waxaan qabanaa waxaan keenaa toobigyo hadda tobic kii u dambeeyey oo kale duurka dhalinyarada iyo dibudhiska dalka yaanu kaga yaan qaar ka mida dhallinyarada ka faa'iidaysanaya xaruntan tababarada ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan hirgelinta xaruntan iyo waxyaabaha ay ka faa'iidayaan magacaygu waa maryam saraabe oo ku nool magaalada kismaayo xarunta kismaayo ee tababarka iyo horumarinta dhalinyarada waxaan ka faa'iiday fikrado badan taasoo na dhiiragelisay taasoo nagu abuurtay ina wax badan aan horay aan oo la aamusnayn inaan fahano taasoo noo dhalinyarada badan u horseeday si ay fikirkooda ay uga dhiiban lahaayeen aragtidooda ku wajahan horumarka sidii ay wax u qabsan lahaayeen waana ku mahad waana ku mahadsanyiin dhallinyaradii isku soo abaabushay furitaanka xaruntan waxayna ahayd xarun aada loogu baahan yahay haddii magaalada kismaayo aada loogu baahan yahay waana ku faraxsannahay insha allah waxaan rajaynaynaa kuwan iyo kuwo ka badan inay magaalada kusoo badan doonaan magacaygoo saddexan waa maxamed xasan siraad xaqiiqatan xaruntan intii la furay waa xarun aad dad fara badan ay ka faa'iideen ardada soomaaliyeed ama qaybaha kala duwan ee bulshadana ay faa'iido weyn ka heleen waana meeshii ugu horeysay dabcan intaan garanayo layskugu yimid barnaamijkan oo kale ama panel discussion ha noqoto ama training ha la sameeyo ama any ah- wax kastoo ay ahaataba waa xarun aan aad uga faa'iidnay ka urur ahaan iyo dhammaan bulshada ku nool een- een qaybtan kismaayo Een, waxaana leeyahay ku dhiirigelinayaa dhallinyarada soomaaliyeed een, in la taageero oo laga qayb qaato barnaamijkan oo kale magaalada kismaayo waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dib ugu soo laabanayay dhallinyaro wax ku soo baratay dalka dibaddiisa kuwaasoo ka soo qalanjebiyey jaamacadaha waddamada koonfur afrika iyo suudaan iyo waddamo kale waxaana dhallintan ay durbadiiba magaalada ka bilaabeen in aqoontoodu ay la wadaagaan dhallinyarada kale ee magaalada kismaayo ku nool xasan maxamuud qorane oo ka mid a dhallinyaradan ayaa aaminsan in haddii la kobciyo aqoonta dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ay ka qayb qaadan karaan horumarka dalka cudurka annagana saaranba wuxuu yahay ama aan dareemayno in dhalinyaradii wacyi cusub loo furo in loo furo eh, garaadkooda in la kobciyo in la kobciyo aragtida ay ka leeyihiin adduunka nolosha isdhexgalka soomaalinimada iyo aqoonta si ay u qaataan go-aamo sax ah oo ummadoodan wax kaga bedeli karaan iyagana ay wax ku noqon karaan waayo dhalinyaradu waa hub laba af leh haddaan dhanka wanaagsan loo isticmaalin dhanka xun baa loo isticmaalayaa marka annagu halkaa ka duulaynaa ee waxaan garanay ama eh, aan u- u- ku fikirnay in maanta ay mu- ay mudan yihiin qofkii aqoon leh ama garaan leh ama aqli leh ama talo leh ama tusaale leh in uu badbaadiyo ama sabata bixiyo dhalinyarada khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad umahadsan yahay khadar oo warbixintaasi nairobi nooga soo diray laanta afka soomaaliga ee v o ayaad la socotaan haatanna dhinacii heesa ayaan jilleecina waa goorma kugu dambeysay heelladu waa heella laas qoray waxaa ku luuqeynaya heestan fanaanka cabdinuur jaas
maxaan soo huray jacaylko maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga heesay maxaan soo huray jacaylko maxaan hoobay ku idhiyo maxaan darka uga heesay halkaygu muxuu fogaaday hawaawir muxuu i qaaday waxaan hurda seexan way halkaygu muxuu fogaaday hawaawir muxuu i qaaday waxaan hurda seexan way adoonii hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay adoonii hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay anunbaa kugu hadiray ilen warba iima haysin anunbaa kugu hadray ilen warba iima haysin nasiibku hadduu hungoobo nafsigu waa hiiliyaaye haddaan kula hawyaraaday nasiibku hadduu hungoobo nafsigu waa hiiliyaaye haddaan kula hawyaraaday hubsan doontide aan habaynin heesay haweenka maxaan ku dhaafshay maxaan ku halahaalayay daraata maxaan halaabay irtoogle maxaan ku mooday maxaan kugu soo hiilobay daraata maxaan halaabay irtoogle maxaan ku mooday maxaan kugu soo hiilobay adoonay hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay adoonay hagar baxaynin miyaad hawshan iigu beertay musiimo maxaan ilaaway maxaan hibashada ku raagay musiimo maxaan ilaaway maxaan hibashada ku raagay nasiibku hadduu hungoobo nafsigu waa hiiliyaaye haddaan kula hawyaraaday nasiibku hadduu hungoobo nafsigu waa hiiliyaaye haddaan kula hawyaraaday hubsan doontide aan habaynin
heelaalaas qoray ayaan intaas kaga gudbaynaa iyo codkii cabdinuurjaas halkaad weli nagala socotaana waa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan ciyaaraha waa ka nuur xasan nuur
aan ku bilownay waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka dalka sbain ee kooba dalarey iyadoona kooxda barcelona ay ka mid ahayd kooxihii u soo gudbay wareega kuwartarfinalka kadib markii ay saddex gool iyo gool ku garaacday naadiga atletic bilbao mid ka mid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka dalka uruguay luis suarez oo kooxdiisa barcelona u dhaliyey goolkiisii boqolaad kadib boqol iyo labaatan kulan oo uu kooxda u saftay suwares oo ku dharbaaxay shabaqa kubad uu u soo karoosay neymar ayay barcelona hoggaanka ku qabatay goolasha kale ee barcelona waxaa kala qaybsaday neymar iyo messi halka goolka calanka ee kooxda atletic bilbao uu dheliyey ciyaaryahan soborid barcelona ayaana bilooyinkii ugu dambeeyey si wanaagsan u ciyaarin taasoo dhaliil badan ay uga timid taageerayaasha kadib markii ay soo xareysteen barbarooyin dhowr ah tan iyo bishii oktoobar horyaalka dalka sbain ee la liiga waxaana taasi ay biday in ay shan dhibcood ka hooseeyaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee reaal madrid marka laga soo tago horyaalka sbain ee la liiga hadda waxa ay baarsa rajo wanaagsan ka qabtaa tartanka labaad ee dalka sbain ee cooba delarey ciyaarihii kale ee xalay dhacana alaves waxa ay barbaro gool iyo goola la gashay dubartiva la corona alcorcon waxa ay laba gool iyo gool ku dubatay cardoba halka viareal iyo real sociedad ay gool iyo gool isku mari waayeen xaggaasii dalka ingiriiska waxaa dhacay kulan ka tirsan koobka e f l kooxda liverpool ayaa khasaare kala kulantay naadiga southampton lugta koowaad ee wareega samafinaalka ee koobkan kadib markii ay southampton ku garaacday laba gool iyo gool southampton oo soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsaneyd ayaa goolka keliya ay ku badisay waxaa daqiiqadii labaatanaad ee qeybtii hore ee ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahan natan redman is-aragga labaad ee labadan koox ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka liverpool ee anfield shan iyo labaatanka bishan january talyaanigana laba kulan oo ka tirsan tartanka kooba itaaliya ayaa dhacay kooxda yuventus ayaa gaartay wareegga afardhamaadka ee kooba itaaliya oo ah tartanka labaad ee ugu qaalisan dalkaasi talyaaniga ee dhinaca kubadda cagta kadib markii ay saddex gool iyo laba uga badisay naadiga atalanta yuve oo keedka gelisay xidigeeda gonzalo higuain ayaa waxaa goolasha u kala dheliyay laacibinteeda kale ah bolo dibala mario manzukij iyo miralem bianij halka atalanta oo qeybtii dambe ee ciyaarta hurdada ka kacday ay goolasha u keeneen ciyaaryahanada cabdulaahi congo iyo laacibka siddeed iyo toban jirka ah emmanuel leyt lath yuventus oo labadii sano ee lasoo dhaafay kusoo guulaysatay koobkan ayaa wareegga sideedda waxa ay la ciyaari doontaa milan ama torino midkood milan iyo torino ayaa kala bixi doona caawa ciyaar ka dhici doonto magaalada milano ciyaar kale oo ka tirsanaya tartanka kooba itaaliya ayaa xalay waxa ay dhex martay fiorentina iyo kievo waxaana gool iyo eber ku badisay kooxda fiorentina dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo furmay bishan january haddii aan eegno kooxda everton ayaa u dhow in ay la soo wareegto laacibka xulka algeria iyo kooxda standard league isaaq bilfadel weeraryahankan oo hadda ka mid ah ciyaartoyda xulka algeria ee ka qaybgalaysa koobka qaramada africa ayaa haddii uu ku biiro everton waxauu noqon doonaa ciyaaryahankii saddexaad ee bishan dhexdeeda ay everton soo iibsato dhinaca kalena kooxda sevilla ee dalka spain ayaa la soo wareegtay weeraryahankii kooxda inter milan stephen yovetich xiddigan u dhashay dalka montenegro ayay sevilla ku heshay qaab amaah ah balse heshiiska ayaa waxaa qayb ka ah in ay si toos ah u iibsan karaan haddii ay doonto ugu dambeyntiina weeraryahanka kooxda milan louis adriano ayaa lagu wadaa in uu maanta ku biiro kooxda spartag moscow ee dalka ruushka adriano oo u dhashay dalka brazil ayaa boos joogto ah ka waayay kooxda milan oo uu ku biiray sannadka labada kun shan iyo tobankii dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha tan ah, dhinacii heesaadan marka la jaleecno waa heesta beled xaawo ee ku luuqayso fanaanada binti cumar gacal
muxuu burcayga heesay anigoo beled xaawa jooga muxuu bari iga yaray kolkan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay anoo beersi maraaya hadubadda boyka racay inuu beenila jilaayay adaa boqorow oogaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraaya hadduu badda boyka racay inuu beenila jilaayay adaa boqorow oogaye ibixiyo iga badbaadi haddeen boogsadoon karaysto sidaan uga booda caasha jacaylba haddaan u bayo haddaan nin damba u bararko haddaan baxsanow idhaago aniga balaayaba hayga raacdo haddaan bogsadoon karaysto sidaan uga booda caasha jacaylba haddaan u bayo haddaan nin damba u bararto haddaan baxsanow idhaago aniga balaayaba hayga raacdo
haddaan bogsadoon ka raysto yaa salaam i bixi allahayow iyo badbaadi heestaasi beled xaawo waxaa ku luqaynaysay binti cumar gacal iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenna duhurnimo waxaa weedinada kugu soo jeedinayay ismaaciil xuseen farjar ayaa anigu ah ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonnaa waxaan idin leenahay nabadgelyo